warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaaro sababay oo ka dhacay magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan qaraxani oo shalay ka dhacay waddada isku xirta magaalada buulo burde iyo eeraboorka magaaladaasi ayaa waxaa loo soo qabqabtay dad gaaraya ilaa toban ruux oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen qaraxaasi qaraxii shalay ayaa waxaa la sheegay inuu ku geeriyooday hal qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana howlgalka magaaladaasi ka wada ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa jabuuti ee howlgalka ka ah howlgalka ka ah nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya qaraxii shalay ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay hase ahaatee ciidamadu waxa ay bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey qaraxaasi oo ka dhacay waddada xiriirisa magaalada buulo burde iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi